ku bilowna ee dalka kenya ayaa waxaa ka bilaabatay qaadashada kaararka codaynta doorashada ee madaxtinimada ee lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo bisha agost ee sanadkan waxaana dhanka kale siyaasiyiinta soomaalida ee kenya ay aada uga walaacsan yihiin in abaarta iyo duruufaha dhanka amniga ee ka jira gobolka soomaalida ee kenya ee ku yaala dhinaca waqooyi bari ay saameyn ku yeelan karaan hoos u dhac ku yimaada tirada dadka soomaalida ee la filayay inay isu diiwaan geliyaan qaadashada kaararka codaynta warbixin arrintaa ku saabsan waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed
dalka kenya ayaa u diyaar garoobaya doorashada madaxtinimadah oo lagu wado in waddanka ay ka dhacdo bisha siddeedaad ee sanadkan waxaana dalka hadda ka bilowday qaadashada kaararka codaynta doorashada taasoo ay dadku isku diiwaangelinayaan inkastoo la hadal hayo in diiwaangelinta kaararka codaynta doorashada ee sanadkan ay aad uga yar tahay doorashooyinkii hore ee waddanka soo maray dhaqaalaha waddankan kenya oo sannadihii lasoo dhaafay la daalaadhacayay dhibaatooyin ka soo gaaray cudurka covid nneteen haddana waxaa sidoo kale jira dhowr arrimood oo caqabad ku ah waddanka kenya oo ay ka mid yihiin abaaro saameeyey dadka reer guuraaga ah deymo badan oo waddanka lagu leeyahay heerka shaqola'aanta dhallinyarada oo sii kordhaysa weerarada kooxda al-shabaab iyo caqabada kale dhammaan arrimahan oo dhan ayaana la hadal hayaa inay keenayso in kenyaan badan ay ka niyad jabaan qaadashada kaararka codaynta doorashada gobolka soomaalida kenya ee waqooyi bari ayaa ka mid ah gobollada ay ka jiraan khatarta xagga amniga iyo abaaraha siyaasiyiinta soomaalida kenya ayaana xilligan oo ay dalka ka bilaabatay qaadashada kaararka codaynta sheegaya in abaaraha iyo xaaladaha amni ee ka jira gobolka waqooyi bari ay soomaali badan oo reer guura ah ay ku keeni karto hoosu dhac ku yimaada tirada soomaalida kenyaanka ah ee la filayay inay isku diiwaangeliyaan qaadashada kaararka codaynta maxamed xuseen cali qaras oo ka mid a siyaasiyiinta soomaalida ah ee kenya horeyna u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda kenya ayaa sharaxaya walaaca ay soomaalida kenya ay arrintaasi ka qabaan waxaa jira marka caqabooyin fara badan baa jira dhulka ka jira sida abaaro ba-an baa jira oo saameeyey maaragtay saddexda countiba maneera wajeriyo garisa marka abaaraha marka waxay keenaan waxa la yihahda barakac dadkii waxay u guurahayaan meelaha ay ka heli karaan biyo ama daaq marka taa waxay keenaysaa inay codkoodii maaragtay meeshii ay rabeen ay ka diiwaangelin karaan ay ka diiwaangelin kari waayaan dee qof mandheera ku dhashay ama deganaa haddii maaragtay xoolihiisii uu ula guuro dhinaca soomaaliya ama dhinaca wajaru usoo guuro ama dhinaca laga yaaba mooyaala waxaa weeyaan fursaddii baa maarata meeshii ku lumaysa soomaalida ku nool magaalada nairobi ayaa inta badan marka la gaaro maalinka codbixinta doorashada kenya waxa ay intooda badan ay u safraan gobolka waqooyi bari si ay halkaasi uga soo codeeyaan arrintaasoo ay siyaasiyiinta soomaalida kenya ay sheegayaan inay tahay mid aan loo baahnayn loona baahan yahay in soomaalida kenyaanka ah ay u tartamaan kuraasta taalla magaalada caasimadda waxaana sidaasi aaminsan maxamed guuleed simba guddoomiyihii hore ee ismaamulka isyelow ee gobolka waqooyi bari ee kenya arrin kalaa jirta soomaalidu inta badanaa waxay sameeyaan doorashada markay soo dhawaato waxay ku noqdaan dhulalkay u dhasheen arrin loo baahan yahay maha runtii sababtay tahay waxaad arkaysaa qof nairobi ku nool oo noloshiisa iyo ganacsigiisa iyo wax walba uu maaragtay nairobi uu ka helo ba haddana wuxuu u aadaya codka inuu u rido nin qabiilkiisa oo mandheera joogo marka arrintaas arrin caqli gelaysa ma aha waxaa fiican inaan kuraasta badino xaafadda soomaalida islii dhallinyaro soomaaliyeed oo bulshada soomaalida ee xaafaddaasi ku nool ku wacyigelinaya muhiimadda ay u leedahay qaadashada kaararka codaynta ayaa sidoo kale sheegaya in soomaalida qaadanaysa kaararka codbixinta ee magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda islii ay aad u yar tahay marka loo barbardhigo doorashooyinkii hore anas cabdirasaaq maxamed oo ka mid a dhallinyaradaasi ayaa sharaxaya muhiimadda ay soomaalida ku nool xaafadda islii ay u leedahay gaar ahaana kuwa haysta sharciga waddanka inay qaataan kaararka codaynta doorashada waddanka hadda ayaa maaragtay guddiga doorashada mar kale dadka u siiyeen opportunity inay isdiiwaan geliyaan isu soo baxaan codka qaataan hadda goobtan aan joogno waa california ward oo ka tirsan degmada kamakunja ama xaafadda isli oo maaragtay ummadda soomaaliyeed ay aada u degan yihiin tir ahaan iyo mujtamac ahaan iyo bulsho ahaan iyo ganacsi ahaan waxyaaba badan waxaan la- maalmahan aan arkaynay ama bishii horeba markii ay socotay diiwaangelinta codbixiyaasha in eh, isu soo baxa ama dadka soomaalida siday kuuraha u qaadanayaan ama uga qayb qaadanayaan ololaha eh, isu soo baxa inuu aada u yaryahay marka eh, waxaan ugu baaqila dadka soomaaliyeed inay marka koowaad soo baxaan kuuraha qaataan ay ka goostaan nin walba xaafadda u degan yahay ama marka iyada meesha ugu dhow inuu tago iska diiwaan geliyo kii diiwaan gashanaa oo meelo kale safaradii hore ka soo riday inuu asagana codkiisa soo celiyo maxaa yeele waxaad ogtihiin waddankan awood qaybsiga kuuraha halkaa kuura ayaa maarata wax badan lagu qaybsadaa dhaqaalaha saamaynta iyo wax walbaba iyo xilalka waxaa lagu qaybsadaa dhanbaaski khadar maxamuud xareed v o a nairobi